barnaamijka dhakhtarka weydii ee maantana waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada isku-xidhka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydii annagoo ku jira maalmihii ugu horreeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan ayaa qaar badan oo ka mida dhegaystayaashana waxa ayna soo weydiiyeen sida ugu habboon ee qofka uu u ilaalin karayo caafimaadkiisa marka la eego cuntooyinka uu cuni karayo xilliyada afurka iyo suxuurta waxaanu daba jeclahay in aad mar kale dhegaysataan barnaamij la xiriira bisha barakaysan ee ramadaan oo marti igu yahay doctor cusmaan dufle oo qaabilsan cudurrada ku dhaca caloosha beerka iyo dheefshiidka kana shaqeeya haatan xarunta takhasusiyada caafimaadka ee dufle kuna taalla magaalada muqdisho magacaygu waxaa la yidhaahdaa liibaan maxamed abuukar anoo ka faa'iidaysanaya fursadaan maanta v o eda siisay waxaan jeclaan lahaa inaan doctoorka weydiiyo waxa ugu fiican caafimaad ahaan uu qofku maanta o dhan soonnaa ku anfuri kara afurka waxaa waaye qofka maanta o dhan markuu soonnaa waxaa loo baahan yahay horta wataan sheegayna soomka waa bil maxay tahay ramadaanka waa bil caafimaad oo ilaahay nagu talagalay waxyaabaha qaladka ka yimaadana waa raashiinka yacni dadka oo timirta iyo hoogaa biyaha iyo iyo waxyaabaha muxuu ahayto qaxwada ah in la cabo yacni waxyaabahaas yarka in la cuno kadib hashayar oo balaantida oo yani isku dheelitiran oo waxaan la yidhaahdo complex carbohydrates isku isku dhex jira ama qudaartii hilib yaroo khafiif ah muxuu ahayta ama bariis xoogaa ah waxyaabo yar inuu cuno qofkii oo isla markii fadhiga ah kadib inuu iska jiro markuu cuntadii cuno inuu horay ka seexdo maxaa yeele dhibaatooyinka hadda aan soo sheegaynay dhan baa imaanaya hadduu horay ka seexdo inuu la socosocdo cuntadii si yani sosocodkaas digestionkii ama yani dafshiidkii u caawiyo halkaasna markaa hadhow hadduu u seexdo iyo hadduu ku gaaraba in yani awoodi karaayo inuu suxuurtii wax ka taabto laakiin badanaa waxaa la diidaa cunto culus oo qofkii dhibaateynayso qofkiina lama rabo inuu cunto qaadan maxaa yeele maanta o dhan buu baahnaa jirkiisa waa u baahan yahay waxaa loo baahan yahay cuntadaas isku dheelian soo sheegnay magacay waa farxiye maxamed ibraahim doctoorka waxaan weydiinayaa hadduunan qofku suxuuran dhibaatada ay u keenayso caafimaad ahaan qofka dabcan dadka isku mid maaha dada hadda jiraan suxuuranin cashada kaliya ku afka ku sooma qofka hadduu suxuuran dabcan waxaa dhacaya qofkii maalinta ku xigta soon dheer baa laga sugaya saacado badan ah laba iyo toban saac afar iyo toban saac meelo qaarkood idinkoo kale hadda north america waxaa dhacaya yani qofkii kow energy la-aan baa ku dhacaysa oo waxaa dhacaya ila raashiinka jirka wuxuu siinayaa awood buu siinaa ama tamar wax la yidhahdo tamarta hoos u dhacaysa tamartada hoos u dhacdo cabitaankii raashiinkii inuu ka yaraado yani ilan sucuur ma qaadanin wuxuu isku arkayaa maalintii tabardaro madax xanuun bresharkii baa dhacaya ilen bresharka hadduu dhaco tabardaradaas iyo awoodii u qaadi waaye asigoo hurdo hurdo qabato iyo asigoo awood u yeelan waaye activity ama yani waxyaabihii howluhu qabanayay inuu udhiifoonaado waxaasoo dhanaa dhacaya madax xanuun baa imaanaya galbihii waxaa dhacaya sokorta hoos u dhacaysa ayadana sokortadii hoos u dhacda ayada inta sokorta hoos u dhacda watee imaanaysa oo tabardaradii warwareerkii gariirkii awood la-aantii wax qaban waayo qofkii wuxuu kusoo baxaya yani aad ba soonkii a karay soonkii awood la-aan ay hayso waa waxa waaye haddee bresharkii oo dhacay muxuu ahayto iyo iyo muxuu ahayto sokorta hoos u dhacday waxaa loo bahanya wax badan oo biyo badan inuu cabo si u caawiyo keliyahaas gaar ahaan dadka yani keliyaha dhagaxa ku qaba ama kidnisoniska qaba badanaa waxa waaye haddii uusan suxuuran ama cabitaan badan cabin waxaa dhacaysa arrimahaas kale yani intaasoo dhan baa imaanaysa oo hoos u dhacaasa imaanaya maalintii taasna waxay keenaysaa inay dhib ku noqoto mahayto soonkii uu awoodi waayo ama uu kari waayo oo hawlihiisana qabsan waayo danihii maalinlaha ahaa inuu hurdo ka bixi waayo duuduubo intaasoo dhan ay keenaysaa holahaas hoos u dhacayana keenaya dadka suxuurta waktiga hore qaata iyo dadka hurdada uga soo kaca siduu u kala saameeyaa ramadaanka markaad fiiriso iyo weliba caafimaadka runtii xagga caafimaadka waxaa fiican runtii suxuurta waa shay muhiim ah sida hadda weliba xadiid ee ku adkeynaya jira oo dhahaya yani waxaa fiican in saacadaha dambe la suxuurto markii la suxuurtana horey salaadii looga aado salaadii subaxdii taasna ay ka digayso in in la saxuurto horey laga seexdo maxaa yeelay haddii la saxuurto qofkii cunto badan cuno oo horey ka seexdo waxyaa waxyaabihii aan soo sheegaynaya dhacaya oo qofkii dibaryadii dacwashiirkii problemka imaan kara gaar ahaan haddii cuntada aysan ahayn cuntada hore aan usoo sheegno dheelitiran ama cunto subag badan hadday wadato ama hilbo badan ama waxyaaba ah cunto dheelitiran oo yani yani awoodii ama tamarti siisana waa loo baahan yahay marka waxaa aada loo ammaanaa saacadahaas dambe qofka inuu suxuurto horeyna ka tooso uusan yani hurdada ku noqon laakiin badanaa ma dhacdo dadka qaarkood waxaa dhaca markay suxuurtaan ay dib u jiftaan taasna waxaa fiican cuntada inay yani aada yani aysan u culseen xataa marka uu suxuurto xoogaa inuu sugo intii uu caawiyo maxaa dheefshiidka hal saaca mal sugo ee markaa kadib uu seexdo liibaan maxamed abuukar doctoorka waxaan weydii lahaa qofka kaalasakrowga qaba iyo ramadaanka saameynta uu ku yeelan kara
qofka kaalasakrowga qaba wax yani haddii uu dabcan sida dhakhtarkiisa uu ku waaliyey uu raaco daawooyinkiisana si regulaar qaado kiniya la qaadanayo haddii uu cirbada insulinka qaadanayo kow raashiinkana raashiinkii dheelitirnaa sideeda waxaa la ammaanaa raashiin buuxa inta la qaadan lahaa caloolkiila oo weli carbohydrates u badan ama sokorta u badan ama macaanka u badan qofka sokorta qabo sideedaba waxaa waa waa laga digaa waxaa ka roon cunto yar yar oo isku dhow ayaa ka roon afurka iyo cashadaba sideedana cuntada kelideeda inkastoo xilli qofkii u baahan yahay xadiis kusoo arooraa jira oo dhahayo anagu waxaan nahay naxnu qawmun laa naakula xataa najuuc wa idaa naakul laa nashbac waxaan nahay qowm oo muxuu ahay taan cuntada cunin ilaa ay ka baahdaan ma hadday baahan yihiin hadday cunaayaan aanan si aada u dhargin marka dadka sokorta qaba dabcan daawooyinkoodii waa in horta la socdaan kow waxyaabaha macmacaanka gaar ahaan xilliga afurka iyo xilliga sahuurtana waa inay iska ilaaliyaan mamacaanka markaan leeyahay waa waxyaabaha mamacaanka aada loogu afuro oo ah yani xalwiyaadka sida burka waxyaabaha burka u badan andhaho oo nooc kasta laga sameeyey sidoo kale muxuu ahayto afur saxuurtana baastada iyo waxyaabaha mamacaanka oo kale inay iska ilaaliyaan yani cunto dheelitiran kudaartii fruitskii hilibkii ama malaygii waxyaabahaas inay u bataan oo iyakana qiyaas ah aysan ku badanin waxyaabaha macmacaanka dhegaystayaal intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiye uuna marti igu ahaa doctor cusmaan dufle oo qaabilsan cudurrada ku dhaca caloosha beerka iyo dheefshiidka kana shaqeeya haatan xarunta taqasusyada caafimaadka ee dufle kula taala magaalada muqdisho intaa barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiiba idinkaga tegayaa sidaa iyo ramadaan alkariim
dhakhtarka weydii oo aad dhegaysataan maalin walba oo khamiisa waxa uu ka mid yahay barnaamijyada isku xidhka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a